بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب صيانة المدينة من دخول الضاعون والدجال إليها هذا كان باب صيانة المدينة مدينة xafiditaanteeda iyo ilaalinteeda lagaba ilaaliyey min dukhuuli daacuuni daacuun gelitaankii iyo wadajaali dajaal gelitaankii ilayha iyada taas ee laga xafiday ayuu baabkeedi yahay na madiine fadligeeda ayay kaba mid tahay inaanu daacuun waa cudurkan caamka ee aada wuxuu dila kaasi aanu kuba dhicin ama aanu gelin iyo dajaalna markuu aakhira zamaan yimaado waaba kusoo dhowaanayaayo laakiin waa laga hor joogsanayaayo iyadana ma geli karo si aanu makaba u gelahayn isagoo bilaad aada u badan maraya bal taas buu baabkeedii yahay xadaثna yaحya بn yaحya qaala qarأtu عalى maliki can nucaym bn cabdالlahi can abi hurayrata qaala anahu qaal nucaym bn cabdillaahi اlmujmir oo nin siqo oo taabiceyn hore usoo maray waxaa mujmir loo yidhina horean usoo ogaanay wuxuu yihi markaa abu hurayra qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baa yidhi calىa anqaabi اlmadiinati malaa'ikatn calaa anqaabi lmadiinati madiine wadooyinkeeda iyo meelaha laga soo galo malaa'ikatun malaa'ig ayaa kuba suganoo laa yadkuluhaa ma gelayo addaacuunu daacuunku ma gelayo wala dajaalu dajaalna ma gelayo taas baa rasuulku yidhi anqaab waa jamcu naqab iyadoo qaafta la fadxiyo say nuuntu u fadxisan tahay jamcu qilo weeye waxaana halkan maqsuudku yahay kol naqabkaas niqaabna riwaayo way ku timo taasi jamcu naqbin bay noqon sida kalbinba kilaab loogu jamciyo waxaana naqab ama naqabka yidhaaha adariiq beyna jabalaynba waaba la yidhaahayo laakiin halkan waa madaakhisheeda iyo duruqdeeda iyo meelaha lagaba soo galo oo taas baa adigu uu yahay kan halkan loogaba jeedo malaa'igtana ilaalin iyo xafiditaan bay u joogtaayo dacunku dee kolley waa wabahan ama cudurkan caamka ee dad badan gaadhaye dee markaa taas dhimashadiisna ay badan tahay taas baa daacun laba yidhaah kolley tacriifkaa kutubtayna uguba sugan kala duwan ama kutubta dibiga qadiimka haba noqoto ama luqada haba noqoto iyo shuraaxda axaadiisa iyo in badan waxay kaba dhigaan daacuunku dee waana la tiriyaa dawaacintii fil islaam dhacdayba oo imaam nawowi waa kaba mida kutubtiisa qaarkood inuu bal kuba tiriyo sharaxa muslim oo meel horea kaba mid oo kitaabkiisa adkaariyo balta oo bal kaba bilaabmaya daacuunkii camawaas laba baxee saxaabo badanna ay kuba dhinteen shaamna kaba dhacay cahdigii cumar ibn اlkhadaab mucaad ibnu jabal iyo abu cubaydat ibnu jaraax iyo ragga caynkaasi rag badan oo aada u qiimo badnaa saxaabadii kibaartooda ay kuba dhinteen iyo dawaacin kaba dambaystay horta intii dawaacin la dabdiyay oo dhan madiina asal ahaan muu gelin oo daacun kama dhicin kale lafdigan addaacuun iyo alwaba aynu casharkii kan ka horreeyey kusoo marray meel xanuun badan inay ahayd ardun wabi ah ama dee min awba iyo ardillahi sida lafdi caaishana ay kuba timi farqiga udhaxaysiyaan alwaaba horta si guud cudurka caamka oo dhan ama dhimasho badan ha lahaada ama yaanu lahaanin ayaa la yidhaahaa oo alwaaba markaa dee laakiin adaacuunku uu ka khaasan yahay waa wax khaasa haddaba kutubta inta badan waxay kuba tacriifiyaan si wax dadka ka soo baxaya oo meelahan jiljilicsan ee jirhka iyo meelahan laablaabma iyo waxyaalaha kasoo bax hadhowna ay khafaqaan iyo adigu matag iyo waxyaala raacayaan oo dhaqsana looguba dhimanayo dhaqsana loo kala qaado sida adagna uba faafaa waana waxyaalihii khaasatan daacuunkii camawaasee shaam kaba bilaabmay cumar ibn khataab xataa isagoo islahaa gal shaam markii uu taa ogaaday uu kaba joogsaday uu kasoo laabmay oo kale raggaa aan sheegay barko iyo rag kaleba ay kuba dhinteen oo saxaabadiiyo dad aada u badan camawaasna waxaa loo yihi waa meeshii uu kaba bilaabmay qaryadii uu kaba bilaabmay sideed tobankii hijiradeed kolley ha usuuriya wax soo bixitaan waa jiray dee bal taas bay yidhahdeen laakiin dee imika san daacuunka anuba naqaano waa shay maaha nooca ay kuba tacriifiyeen oo uu ka caamsan yahay adigu ama waaba ka duwan yahay oo waa shay dee ama hawo fasaadkeeda kaba yimaado ama dee wax kaloo amsijadii dadkii oo fasahadaybe laakiin shaygan ishaalka iyo matag iyo wixii la dhaqsaw ruuxu ufuuqbaxaye saa laguba dhimanayo taas baa inta badan baan leeyahay kutubta fiqiga ha noqoto markay kaba hadlayaan kutubta luqada sharaaxda axaadiisa iyo raggaa hore adibadii hore oo kale inta badan shaygaas se waxa weeyaan nooc wax muuqda loo ruuxa kaba soo baxayo meelo qaarkood kaba soo baxaya marka dambana dhimashada dhaqsaa keenaya taas bay daacuun kaba dhigaan xaafid xajarna kitaab dhan buu leeyahay oo laba dhaa badl maacuun fii fadli daacuun oo dee roombo bal wixii kuba soo arooray iyo axaadiis halkaasiyo umuuro badan uu kuba tatabuco walow fatxulbaariba wax weyn uu kagaba hadlo laakiin kitaabkaasoo kitaabkana waxaan filaya oo madbuucba walow aan arag anigu bal kitaabkaas buu leeyahay haddaba daacuunka caynkaasi wabahan kale saa xumadii badnayd aynu madiine kusoo aragnay dhimasho badan ma keenayso walow dee xumada badan iyo dacfiga ay keenaysay marka iyadu waa taasoo madiina way lahayd walow rasuulka ilaahay baryadiisii ilaahay kagaba kaxeeyey laakiin nooca daacuunkii madiine waa laga dhowray si oo fadliga madiinay taasi kaga mitay marka bal taas weeye xagga dajaalna dee kollay axaadiisii futan bay nooguba iman doontaa ee xadiisna waa inoo dambeeya isaguna ma soo geli karayo وxadثna يحyى بن أيوب وqتyبة وبن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر qال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة علاء بن عبدالرحمن بن يعقوب أbيهi cبدالرحمن بن يعقوب buu kaba warinayo kllay نسخana jirta dee نسخة نسخة العلاء oo أxاadiثte kollay waxoogaayoo sanadkan ama daريqan laguba wariyo أxاadiثta أbي هريرة أنa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم qاaل wuxuu yihi yaati uu imanaya almasiixu waa masiixu dajaal min qibali mashriqa xagga bari ayuu ka iman doonaa himmatuhu iyadoo ujeedadiisa iyo qasadkiisa iyo meesha uu ku socda ay tahay almadiinatu madiina macnaha waa qasadkiisa iyo niyadiisu ay tahay madiina ad tegtid xataa yanzila ilaa uu dego dee isagoo ciidamadiisiina wata dubuura uxudin uxud dabadeeda waa buurtan weyne uxud ee madiine ku taalla xagga shimaal kaga taalla gadaasheeda iyo dabadeeda ayuu soo degaya uma tasrifu waktigaasna say inoo dambaysaa gariir weyn baa ku imanaya madiina ama saddex goor bay gariir iyo markaasaa ku kastoo munaafiqa amaan islaamkiisu fiicnayna xaggiisa ayuu u bixiba oo arrin inoo soo socotaa inay madiina waxeeda xun ay saarayso waxeeda fiicanna ay baaqi noqonayaan baaba waqtigaa daahiraya si waqtigii rasuulka ilaahayba dee taas axwaasha qaarkeed ay u muuqatay haddaba malaa'igta ayaa leexinaysa wejow wejigiisiibay qibala sham waana halkii uu ku baaba-ayey wixiisiyo fidnadiisu ay ku joogsanaysay isna laguba dilayay xagga shaam bay u duwaysaa wejigiisii wahunaalika meesha waa shaame ayaa dee nebi ciise markaa uu soo dego qaryada ludba adigu qura falastiin weeyaane ayuu ku diri doonaayo meeshaas buu yahliku ku halaagsami doonaa dajaal xadiidka ta inoogu sugan waa madiine fadiiladeeda fadligeeda iyo degiddeeda la dega iyadna fadligay leeda welina waa casharadii horena waan kusoo aragnay waana wax inoo socda ee daacuun iyo dajaal in laga dhowro laga ilaaliyeyna fadligeeday kaba mid tahay baabun almadinatu madinatan fi waxay meesha ka saaraysaa iska fogeynaysay anfiyaysaa shiraarahaa waa kuweeda dee iyada deganba joogay ee sharka leh ama kuwoodaa xunxun ayay anfiyaysaa tanna waa fadligeedii qayb kaba mid ah xadaثna qtaybaة بn سacيidi qala xadaثna cabdالcaزiز yعni الdarawardiy عan الclاaء عan abihi عan abi hurayrata ana rasuula الlahi slى الlahu عalيه waslama qaala wuxuu yihi yaatii waxa iman doona cala annaasi dadka waxa ku iman zamaanun zaman yadcuu uu yeedhayo alrajulu ninku ibna camihi in adeerkii iyo waqariibahu kii xigtadiisa ahaa oo qaa'ilan xaaliyo isagoo ku qowlaya haluma kaalay waa kii in adeerkii ama qaraabadiisii buu ku leeyahy ila rakaa'i barwaaqada meeshan dee kollay nolosheedu adag tahay rafaadka ay leedahay iskaga soo guuro dhulkan barwaaqada ah kaas u kaalay sadee inoo dambaysana haddii alla yidhaaho ee aan ku arki doona axaadiisa inoo dambaysa rasuulka ilaahay mucjizaadkiisa iyo aclaamtii nubuwadana ka mid weeyaane waxaa rasuulku sheegay in shaam la furan doono yeman la furan doono ciraaq waana dhul marka la eego madiina dee kasii xagga beeraha fiican ay leeyihin iyo biyaha ay leeyihin iyo dee ka barwaaqo badnaa marka dhulkaa la furto inay dad badani ay ka guuri doonaan madiina iyagoo dhulkaa barwaaqada le tegaya markaa waana tan oo ruux baa u imanaya in adeerkii ama kii qariib qaraabadiisa ahaa dee meelahaasna waa ka imanaya markaasoo odhanaya haluma kaalay ila arakhaa waa dhulka barwaaqada le ee dee imakaa dhulkaa la furtay u kaalay xaggan usoo guur buu ku odhanaya rasuulku wuxuu uhi walmadiinatu madiinana khayrun lahum iyadaa u khayr badan oo diin ahaan dee bal matalan marka la eego waa rasuulkii ilaahay daartii uu hijrooday waa halkii waxyi uu kuba soo degayey waa diintu halkay kaba faaftay dowladdii islaamka halkii lagu aasaasay masjidkii rasuulkii ilaahay baa kuba sugan ee salaadu ay kun salaadood uba dhigmaysay rasuulkii ilaahay jiwaarkii weeye bal markaa dee waxa weeyaan dhulka caynkaasee dee waa iyadaa diin ahaan u khayr badan gees kalena waa taa aynu soo marrayba ruuxa u adkaysta shiddada ay madiina leedahay ee saa kuba dhinta rasuulka ilaahay inuu shafiic ama shahiid uu noqonayana waa fadliga ay leedahay waa khayr badni taas oo kale ah haddaba in iyada u khayr badan khayrun lahum low kaanuu haddaba haddayin yaclamuuna kuwa ogolowda shardiyan iskaga laqbaysanaynaye kuwa garanaya oo khayriyadeedaas iyo inay uga khayr badan tahay meelaha kale ee waxaan ay leeyihiin un ay tahay dee waa yar dhaqaale adduunyo uun inay kaba khayr badan tahay dee mantaqaluu ilayha kamay guureen oo meel kale kamay doorteen waladii nafsii biyadi ilaa baan ku dhaartay naftaydu ay gacantiisa ku sugan tahay laa yakruju ma baxayo axadun axad axadka oo minhum iyaga kamid ama minhum xaala kownihi minhum axadun raqbatan canha eeg waa karaahona cid uu nacayo iyadii meel kale ka dooranayo uu karhayo horeynu xadiidkan laftigiisa usoo maray ilaa oo axad dadkaa iyada saakiniintae markii hore deganaa kawa midi uu ka tago ka guuro meel kaloo u guuray isagoo arrintu ay tahay maaha maslaxo kale iyo qarad kaleo isba mashruuca uma bixin waa nicid uu nacayo nagaadigii lagu nagaanayo iyo degitaankeedii nicid uu nacayo ayuu ugaba tegay akhlafa allahu fiiha ilaahay wuxuu ugu soo soo bedelaayo oo fiiha fi lmadiinati khayra minhu mid ka khayr badan mid ka fiican oo ka khayr badan ayaa halkiisii ilaahay keenaa oo kuba soo bedelaa ruuxaa raqbatan canha kolley xadiid aynu soo laqbaynay soona macnayno weeye saxaabadii kala dunayd ee bilaadaa la furtay degtay jihaad u tegay cilmi faafin u tegay taasoo kalena waa taan soo sheegnay inaanay arrintoodu ahayn raqbo iyo nicid ay nacayaan oy meel kale kaba dooranayaane laakiin dee waa masal qaradkan iyo arrintan weyne khayrkaa kaley uba socdeen ayay dhulkaa kale uba degeen alaa hooyaay alaadu waa adaatu istiftaaxa kolley ama adaatu istiftaax wa tanbiih oo waxay tilmaamtaa ama macnaheedu yun calaa taxaquqi maa bacdaha wey waxa iyada ka dambeeya sugiddeed waa wax sugan waxaa kaba dambeeya jumlada ismiyadaa way gashaayo dee halkan waa jumlo ismiya imaka iyo dee alaa inahum hum sufahaau iyo qur-aankaba waxaa kaloo gashaa jumlo ficliyaana way gashaa macno keliya markaa wada faa'iidaysaayo alaa yowma yaأtiihim laysa masruufa canhum oo kale waa jumlo ficliya marka laakiin waxa macnaheedu yahay waa taxaququ maa bacdaha ayay tilmaamaysaa tusaysaa markaas waana istiftaax iyo tanbiih haddaba ina almadinata madina kalkiir waa kiirka oo kale kiirku waa waxaan ruuxan dee xadaadka ama dee waktiyadii hore ilaahay makadaba waatan jirtay ee biraha tuma baalkan dee haragga ah ee uu dabkiisa ku shido ee ku buufiyo buufimadaas weeye kaas baa kiir lagu magacaaba haddaba madiina kaas oo kale kiir kaas oo kale weeyaanoo tukhriju waxay saaraysaa alkhabiisa ka xun bay iska saaraysaa oo dee kiirkii marka dabkii aad isagii waa ka dabkii aad buu u shidaya birtii iyo wixii iyo siday noo dambaysaba in xadiidkan iyo daxalkiisii iyo wixii wasakhe uu lahaa marka dee birtan dabkan lagu caddeeyo aada u caddaado wixii way ka suulayaanoo way ka tegayaanoo waa kaasoo waxbuu nadiifiyey khaladkiibuu kaba saaray xadiidkii kiirkan iyo dabkan lagu shiday saasoo kale madiinana weeyaanoo kii dee ama ictiqaadkiisa xumaa munaafiq ahaa gaalka ahaa isagoo aan fiicnayn ayay iska saaraysay iska anfiyeysaa weeye kolley bal taas ma wakti kasta mise waa awqaadaha qaarkood waa shay inoo dambeeyo on yar sheegi doona marka dambe haddaba tukhriju lkhabiisa marka laa taqumu saacatu saacadduna ma dhacayso oo saacadda iyo qiyaamadu ma dhici doonto xataa tanfiya almadinatu ilaa ay madiina mastaafuriso ay anfido oy fogeyso iska fogeyso shiraaraha kuweeda sharka badan kamaa yanfi si uu anfiyayo u fogeynayo u suurinayo alkiiru waa waxaa dabka lagu shida ama lagu dee buufiyaabataas ine lagu dee minfa khaas weeyaan dee lagu ruuxan xadaadkii uu dabkiisa kuba shito khabat alxadiidi waa xadiidkii dee uu tumayey ee daxal iyo waxyaalahaas lahaa ama mirid lahaa markuu caddaadee la tumo wixii uu ka saafiyooba sa haddaba khabat alxadiid jiirkaasba u kaxeeyo ayay iyaduna shiraarteedii iyo keedii xumaa ay iyadu u saareysaa oy u bixinaysaa bal xadiidku ama riwaayaad kale ay noo dambeeyo mar baan riwaayaadka wada qabanaynaa وxadثna qتaybaة بن سacيid عan malik بn أنس فيma quri'a عalayه عan yaحya بni سacيidi qaala samictu abalxubaabi سacيid bna yasaari yaquulu samictu aba hurayrata horta xagga sanadka dad imika cusubi ma jiro imaam malikna xadiidka waa lagu dul aqriyey buu yihi si dee u badnaydba arrintiisa yaxya ibnu saciid kan ka dambeeyana waa nin caalim ahaay oo ansaar oo sikaaru taabiciina waa yaxya ibnu saciid alansaari maaha yaxya alqadaan oo kaasi yaxya alqadaan imaam malik baa kaba weyn oo waa dabaqada ka dambeysa yaxya alqadaan imaam malik iyo waa ninkii xadiidkii inama alacmaalu biniyatna warinayay xaggiisa kaba faafo oo asqaaru taabiciina waa nin ansaara abalxubaab saciid ibnu yasaarna isaguna waa nin kaleynu hore usoo marray oo siqoo taabiciintii dhexo waa isagoo waa taabicun yaxya ibnu saciid saciidna waa taabiciya laakiin way kala wen yihin kani waa taabiciinta raggii ugu dambeeyo cid taabiciin oo ka dambeysay dabaqadiisa ma jirto alansaari ama saciid ibnu yasaar waa dabaqadii dhexe taabiciinta sida dabaqadii xasan albasri iyo dadkaas bay isla da ama isku dabaqo yihiin waana kitaabkana horeynu ugu soo aragnay haddaba saciid ibnu yasaarkaas baa muxuu yidhi samictu abaa hurayrata yaquulu qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam umirtu waxa lay amray dee ilaahay baana amraye biqaryatin qaryo iyo meel dee la degan yahay iyo magaalo taakulu cunaysa alquraa qaryooyinka kale inaan u hijroodoon tago ama aan dego qaryo qaryooyinka kale iyo magaalooyinka kale iyadu liqaysoo cunaysa ayaa lay faray taas yaquuluuna waxay yidhaahaan oy kuba magacaabaan yasriba yasrib magacaas waa magacii jaahiliyadii ama qabla alislaam madiina dee loo yaqaanay wahiyo almadiinatu yasrib ma ahee waa almadiina oo magaceedu madiine weeye tanfii way anfiyeysaa way bixinaysay suulinaysaa annaasa dadka waa kuwii shiraarta ahaa weeye maa dad oo dhan kamaa yanfi lkeero bahalkaa wax lagu shido dabka lagu shidee keerka la idhaha si uu anfiyo uu fogeeyo wixii uga nadiifiyo خبث الحديد xdيiثka dxلkiisi iyo وسkdiisii وxdثنا عمرو الناqد وبن أبي عمر قال xdثنا سفيان xا وxdثنا بن المثنى قال xdثنا عبدالوهاaبي جميعا عن يحيى بن سعيد جميعا tn waxa weeye waa عبدالوهاaب بن عبدالمجيد iyo سفyان بن عyeyنة سفyان بن عyeyنة عمرو الناqد iyo بن أبي عمر baa kaba wariye xadيiثka ee isna مسلم baa kasii warinaya labada qoladan kalena moxamed ibn lmusanna ayaa xadiidka muslim sheekhiisu yahay cabdulwahaabna waa sheekha sheekhiisii haddaba cabdulwahaab ibnu cabdilmajiid iyo sufyaan ibnu cuyeyne ayaa xadiidka waxay ka wada warinayaan yaxya ibnu saciid waana yaxya ibnu saciidkii alansaari iyo imaam malik riwaayada hore ama dariiqa hore xadiidka uu kaba wariyey bihada lisnaadina waa isnaadkii yaxya lahaayo waa can abilxubaab saciid ibnu yasaar can abi hurayrata sanadku kaas buu ahaa waqaala waxaana yidhaaheen qaala damiirkan tasniyadu waa sufyaan ibnu cuyeyne iyo cabdulwahaab oo dee iyagu yaxye ka wariyey sidaa maalikba yaxye ugaba wariyey iyagu riwaayadooda waxay ku yidhaaheen kamaa yanfi lkiiru lkhabasa lam yadkur alxadiida imaam maalik laftigiisa muxuu ahaa kamaa yanfi lkiiru khabasa alxadiidi taas baa riwaayada yaxya ibnu saciid ee imaam maalik wariyey ahay iyagu haddaba lafdiga xadiid may sheegin ee wuxun baaba yidhaaheen kamaa yanfi lkiiru lkhabasa dee waana wixii ama kolba lagu shidaye xadiid hadduu yahay haddii dee dahab lasoo saaro ciiddiisii wata uu yahay ama fido saasoo kaleo lagu saafi yeelayo wixii kale ee qishiga ahaa ama dee matalan tibrigi iyo wixii lagaga saarayo mid kastaba de waa laftii inoo dambeeyabe adugu waa sida khabadka iyo waxaa wasakda daxalka waxa uu suuliyo kirku intaasay dhahaan laftiga xadiid ayaanay iyagu sheegin bal taasi xadiidkan xadiid kale oo inoo soo socdo walow dariiq kale yahay ayaa ama laba xadiid baa inoo dambeeya xadiid amar baan siyar wada raacinaya xadaثna yaحya بن yaحya qal qarأtu عlى maliki عan mحamed bn الmnkdiri عan jaabir bn cabd الlaahi ana crabiya baayaca rasuul الlahi slى الlahu عalيه wasalam xadiidka inoo soo socdaana waa xadiid malik kolleyna صaxaabigu waa jaabir bn cabd الlaahi imaam aada u qiimo badnaayo caabid ahaa hiqo ahaa qoraysh ama reer bani taym ahaa ina munkadir aynu marar kala duwan soo maray baana maanta imaam maalik kaba wariyay oo dee raggii sulaxadii iyo culimadii iyo cubaaddii reer madiine ahaa waqtigiisii waana taabicii dhexe isagaana jaabir ibnu cabdillaahi kaba warinaya jaabir ibnu cabdillaahi baa wuxuu uhi ana caraabiya nin reer miyiya ayaa baayaca rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulkii ilaahay buu la mubaayacooday macnaa bayco ee waqtigaa rasuulkii ilaahayna baycaad kala duwane haba dhaceene koladii waa bayco hijre ayaa asaas ahayd jihaadkiina waaba ka mid buu ahaa baycadii kale ee dee baycat nisa loo yaqaanina waa taa rasuulka ilaahay baycadee dad laba galay ay ahayd bal wuxuu la mubaayacooday in rasuulka ilaahoo dee kolley asaas waxaa weye inuu soo hijrooduu madiine dego ee kol hadduu degana jihaadaadkii iyo wixii kalena waa ka qeyb qaadanaya taasuu kula cahdi tama fa asaaba alacraabiya ninkii acraabigaa waxaa helay wacakun xumad wacaka waa adugu xumada bay idhaahaan ama alamkeeda iyo xanuunkeeda barhkood ircaadkeeda markay ruuxa kaga qarqadhiso ay ka gariiriso taas oo kale bal adugu xanuun baa helay xumad baa heshay ninkii faata nabiya salى اllahu alيه wasalam waa ninkaa reer miyigo malaa waxaabu isidhuun waaba dee arrintan iyo baycadani waxanay halkan joogidda halkan ay arrintani kugu timi markaasuu rasuulka ilaahay u yimi faqaala wuxuu yihi ya muxamedu muxamedow de waa acraabi oo kole ya rasuul اllahi ya nebiy allah yaba ahe tii loogu yeedhayo rasuulka ilaahay ilaahayna uu dee ina faray oo de wuxuu yihi marka laa tajcalu ducaa rasuuli baynakum ka ducaai bacdikum bacda waa kan waa nin acraabiya aqilni macnaa waxaad ii celisaa ood iga kor yeeshaa iga fasakdaa deeba baycatii baycadaydii baycadii iyo cahdigii malaa waxaabu isiri baycadii baaba arrintan kuu timi waxaan kugu yimi waa kan negaadigii madiine ayuu nacay markaasaa wuxuu yihi aqilni baycati aliqaalana dee bal matalan markay beec oo kale noqoto imaka beecad dee imaka waxaabay dee noqotaa fask laba ruux hadday wax ku mucaamalaadaan ay kala iibsadaanoo ruuxu markaa haddana la noqon weydo ruuxu yidhaha waxaan iga celiyo beecii aan fasakhno oo kale taas iqaala la yidhaha iqaalatulbeecna waa taas oo kale waana xadiidan wuxuu ku yihi dee man aqaala naadiman qaala lahu casrata ruux naadima wax ka murugooday ruuxa dee ujeedada wixii kaba kor yeelaa taas ilaahayna casradiisu kor yeela haddii la yidhaha aqaala lahu casratahuna waa dee rafaca canha ilaahay uu kaba ka kor yeelo weeyaana waa duco looga ducaynayo baycadina waxay noqonaysaa iqaaladii fasakii la fasakhayay baycadii oo wixii dee lagu cahaditamee lagu heshiiyey la burinayeyba taas bay iqaaladii baycadu noqon ninkii ba wuxu uhi aqalni baycati fa abaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi iska diiday oo dee hadday baycadu cala alislaam ahaydna deenay islaamkii oo laga noqdaa waaba gaalnimo iyo riddo hadday calalhijra ahaydna waqtigaa qabla fatxi maka hadduu arrinkani dhacay hijradu waajib bay ahayd in daartaa madiine loo soo hijroodo diyaartii kufriga lagaba soo hijroodo dee markaa hijradii iyo wixii oo waajibba ahaa rasuulka ilaahay aqbalka uu kaba aqbalay inuu kaba laama shay macsiay noqonaysaayo de inay waajibbaa muqaamkii kuba ahaa laaba markaa haddii islaamnimo ay ahaydna kaba sii daranoo waba gaalnimay noqon labadiiba waa macsiyo looguma kaalmaynayo daba rasuulka ilaahay uu iska diiday uma jaa haddana waa soo noqdo faqaala wuxu uhi aqalni baycatii faaba uma jaa mar saddexaad buu yimi faqaala aqalni baycatii faaba ninkii markaa fakharaja alcaraabiyu iyada markaa uu iska tegey dhulkiisiibuu ku noqday faqaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam ina almadinata madina kalkiiri kiir oo kale weeye tanfii way anfiyeysaa khabasaha waxeeda xun ayay meesha saaraysaa wayansacu waxa baaqi noqonaya dayibuhaa keedii fiicnaana khaalis buu noqon saafi buu noqon waa ku hadhaya waa sugnaanaya taas baa rasuulka ilah yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh kollay alfaadahan kusoo yaro wada laabmi doonaa jirtaan baabkan siya raacinaya un وxdثna bdاللhi cubaydاللhi بن mعاad وهuو العنbariي qال xadثna أbي أbيه mعاad بن mعاad oo isna min ثقة xadثna شعبة عن عaliي وهuو بن ثابت أنه سمعa cabdاللhi بن يزيد عن زayd بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم شعبة بن الحjاaج kolley waan garana waa imaamka macruufka cadiy bnu haabitna horeynu usoo maro waa nina taabiciya weeye oo dabaqadii zuhri iyo qataadiya kaba midoo hiqaa barhkood tashayuc yar ha ku sheegeeno horeynu usoo maray cabdillahi bnu yaziidkana isna waa cabdillahi bnu yaziid alkhadmiyo waa saxaabi yar oo asxaabtii rasuulka kuwoodii yaryaraa kaba mida ibnu zubayrna waqtigi waqtigiisii kol dee kuufa amiir ugaba noqday ama halkaa waali ugaba noqdo waa saxaabi saxaabigan yari wuxuu kasii warinayaa dee saxaabigii jaliilka ahaa zayd ibnu haabit ee raggii waxyiga qori jiray kuwii uguba mashhuursanaa kaba mid ahaa caalimkanaba ahaa xadiidna uu kuba yimi ummadaba ninkii faraa'idna ugu yaqaanay inuu yahay zayd ibnu haabit marka laba xadiid baa laba saxaabi baa sanadka xadiidka ku wada sugan oo kala warinaya wuxuu markaa rasuulka ilaah yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayhi qaala anahu qaal inaha madina waa madine daybatu dayba weeye magacyadeedu kaba mid tahay dayba waa la yidhaahaa dee dayibana barhkood kuba dabdiyo oo halkan waa la yidhiba daabana way inoo dambaysaa haddii la yidhaaho yacni wuxuu ujeedaa almadinata oo damiirkan inahaadu wuxuu laamayaa madino madina waa dayba magaceedu kaaba weeye wa inaha madina tanfii waxay fogeynaysaa anfiyaysay saaraysaa alkhabasa waxa xun kamaa tanfii say u anfiyeysa annaaru naartu khabasa alfidati fidada oo fidadii dee markaa ay macdanteedii lagaba soo saaro ciiddeed iyo waxeedii kale ay wadateen ay fido khaalisa ahayn ee dabkii lagu shido ee lagu dhalaaliyo wixii kale ee wasakda ahaa ama iyadii aan ka mid ahayn dabkan baa ka saaraya iyadii oo khaalisa hadhaysa markaa madiinana waa saas oo kale oo keedii fiicnaa ee wanaagsanaa baaqi buu ku noqon keedii xumaana sida dee ninka aynu soo aragnay ee iyo amsaashii waa tan iska fogeynaysa oo way iskaba saaraysaa taas buu yihi xadiidkanin baa inoo hadhayo iyadana magac madiinaha balbaabkii inoogaba hadhaya kolley xadiidka dee qaybo waa islaba mid cibaaradan ahayd umirtu biqaryatin ta'kulu lquraa kolley qaryada waa madiinata loo jeedaa ilaahay baana rasuulka ilaahay kole aduu leeyahy waa lay faray ilaahay baa faray macnuhuna waxaan ku laqbayna waa hijro aan u hijroodo oo aan dego qaryadaasaa lay amray amaa cibaaradan a ta'kulu lqura kollay laba macnoay sheegeen culimadu midi waxa weeye dee madiina waa halkii dowladdii islaamka ahaydba lagaba dhisay ee ka asaasantay waa halkii ciidamadii islaamku intay kuwa laguba unkay ay iyagu jihaadkii kala dunaa ee dee futuuxaadku ay kaba socday ay ugaba baxayeenba markaa qaryooyinkii kale oo dhan xataa maka oo dee markii hore halkii islaamku kaba bilaabmay ahayd ciidankii iyada ka yimi ayaa furtay mar markaas waa xagga qaryooyinkay cunaysaado waa in dee iyada dariiqeedii iyo ciidamada iyada kaba tegaya kuwa magaalooyinkii kale iyo qaryooyinkii kale furanaya amwaashoodii iyo waxyaalaha qaniimaysanaya amwaasheedii halkan laba keeniyo sabigoodii taasba weeye oo bal waa macno laguma fasiray macnaha labaad ee adigu ay halkan sheegaan kollay kaba dheeraanaye waa waxaan iyada laguba cunayo ee miiradeed iyo raashinkeed iyo taasi iyo khanaa-imtan u imanaysaa qaryooyinkan dee almuftataxa kollay biwaasitatiha ayay kaba imanayaan oo qaryooyinkaa kale wixii lagaba keenay ee ahaa qanaa-imteedii ahaayee miradeedii iyo wixii dee bal matalan iyada ahaa ayaa loo keenaya halkan laguba cunayaayo bal taasna macnahaasna waa la yidhi laakiin waa dee madiina kollay fadligeedii bay tani kaba mid tahay waana ilaahayna waa amray waa daartii hijradii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh xagga cibaaradan bal intaynan iyo tanfi khabasaha waayaan taas kollay macnuhu macnaha guudun baa ma wakti kasta mise waa waqtiyada qaarkood waa intay noo dambayso dee laqbadiina waan ogaano waxay ujeedadu ay tahay laakiin laftigan waa yansacu dayibuhaa kolley bukhaari oo kale watansacu diibahaa ayaa me inta badan ruwaadiisa ay kuba dabdiyeen iyadoo mafcuuliyo lagu nasbiyo laakiin raawi kushmihani la yidhaahaa sidan oo kale riwaayadiisu ay dhacday laakiin naga dee laftigan inoo yaala nusqooyinkan arkay iyo tan sharaxi iyo waa iyadoo lafdigan uu yahay uun dayibuhaa ama diibuhaa faacil uu yahay yansacuna ficil laazima yahay kolleyna waa luqada sii waafaqsanayd oo kutubta luqada inta badan ficilka nasaaca waxay ka dhigaan ficil laazima marka ayn xagga yansacunayn markay dee keedii xumaa saarto waxaa khaalis noqonaya saafi noqonaya oo ku hadhayo kuba sugnaanaya keedii fiicnaa weeye oo waxay soo naqliyaan annaasic waa asaafi alkhaalis oo kale oo kolkol inta badan caddaanka oo kale iyo ayuu raacaa waayo midabada kale alfaado kale ayaa raaco abyadu naasicun baa la yidhaha waa wax cad oo ujeeddadu caddaankiisu khaalis yahay saafi yahay oo wax kale aanay markaa tarax ahaynba sade aswadu xaaliku iyo axmaru qaaniun iyo waxyaalo kale oo alfaado adkayntan laguma sii adkaynayo la sheegayo waxaan khuluuskiisa iyo saafinimadiisa u raacdo axmarka oo kale qaani baa raacda asfarka faaqicba dee aswadka oo kale xaalik waa madow khaalis oo aada u madow tanna waa saas oo kale caddaanka ay u timaadaaye macnuhu waxa weeye waa keedii saafiga ahaa khaaliska ahaa imaankiisa uu saafiga ahaa ayaa kuba hadhaya taas baa macnuu yahay markaa xagga marka la eego hadhitaankan iyo tan iyo waktigan ay saarayso umuur ay qolooyinkan saarayso qadciyad baa wuxuu isagu kuba tagaa ama uu ka dhigaa inuu daahirka iyo arrinkani inuu waktigii rasuulka ilaahay khaas kuba ahaa waayo waktigaas sadee ninkana caraabiga oo kale xadiidku kuba fasiraye hijrada loo soo hijroodo iyo nagaadiga lagu nagaado iyadoo shiddo badan iyo shadaf ama adayg ceesho iyo nolol adagi ay jirtay jihaada ay jireen haddaba hijradaa loo soo hijroonayay in laguba sugnaado laguba nagaado ee cidda ku sugnaanaysa waa ciddii iimaankoodu khaaliska ay ahaydun bal dadkii dee reer madiina ee munaafiqiinta way joogeenoo iyagu waa beledkoodii bay joogeenoo markaa hore taasoo dee waa min ahli madiina waa taasoo kuwa iyaguba ee nifaaqa kusii xeel dheerba ka mid bay ahayd waa dadkaa kale dabadeed ninka soo hijroodee ku sugnaaday halkan kuba baaqi noqda waa nin iimaankiisu khaalis yahay ama kuwa munaafiqiinta ah iyo dadka jahalat alacraab xataa iimaanku aanu qalbigooda hagaa u gelinayo sida ninkan aynu xadiidka kuba aragnay shidada madiina umay adkaysanahayn oo umay sabrayn oo markaa waktigaas buu kaba dhigay oo kale laakiin imaam nawowi isagu tacaqub yar uu leeyahay arrinkaa uu sheegay ma wuxuu leeyahay daahir ma aho dee xadiid baa inoo dambeeya ah ama xadiidkan aynu aragnay laa taqumu saacatu xataa tanfi lmadinatu xataa tanfiya almadinatu shiraaraha saacaddu ma dhacayso macnaa ujeeddadu waa wakti bay iman qiyaamada horteedba oo ay madiina kuweedii shiraartaa iskaba saarto sida xadiidka aynu markaa aynu soo sheegayna madiina inay gariiri doonto ku kastoo kaafir iyo ku munaafiqi uu markaa dajaal xaggiisa u bixi doono markaa dajaal korkeeda yimaado way ku biiri doonaan markaasoo kale ayuu nawowi kaba dhigayaayo uu leeyahay waa waktigaa zamankaa dajaal baabay noqon sida xadiidkaa dambe inoo dambeeyeen sheegayno taasba uu kuba yimi oo ah inay waktigaas waktigay saarayso keeda xun saarayso kii kaafirka iyo munaafiqa guud ahaan kaba baxayo oo dajaal uu ciidankiisa kuba biirayo ama dadkiisa uu kuba biirayo waktigaasay tahayba isaga imaam nawina waatuu dooranayo bal waxaa kaloo malaag kaba mudan sida xaafid ibnu xajar yidhaaho in labada xaalaba la yidhaaho ujeeddadu maaha fii kulli alaxwaal maaha maalin kastaba ee waktiyo badan oo kii kaafirka iyo kii munaafiqa ahaa ama ka imaamkiisu aanu hagaagsanin baaqi uu kuba yahay waaba jiraysaa waktigii rasuulka abe xataa waxyaala dhaceenba in waktiyadii rasuulka ilaahayna dee saa uu qaadiciyaal yidhi way dhacday mar dambena way dhici doontaayo markaa dajaal uu soo dhawaadee kaafir iyo munaafiq kastaba ay iska saari doonto ee waxa ku hadhaan dad iimaankoodu saafiyuu khaalis yahay uu noqon doono markaasba way dhacaysaayo labada qowloo la isu geeyo oo la yidhaha waqtigii rasuulkana way dhacday taasi mar kalena way dhici doontaa laakiin de intaa udhaxaysa kolkol dad aan toosnayni ama ruux aan toosnayni waa ku baaqi noqon karaa ee maaha wax dee maalin kasta iyo saacad kastaba joogaynu kuba fasirno asal ahaan madiina ku aan hagaagsanay ku dee hagaagsan oo imaankiisu khaalisa mooye ku kale marna inaanu degi karahayn waa degi karaanoo waa joogi karaan awqaada qaarkeed laakiin de waa awqaadahaasoo waktigii rasuulkana way dhacday wakti kalena way dhici doontaa ee waay dhici kartaana intaa inka badan inay dhacdaba bal markaa aan wakti keliya aan lagu qaydin oo wakti horeo tegaya ama wakti damboo soo socda un siday labadaa imaam ee kitaabka labadooduba wada sharxay ay dee hadalladoodii u ay ahaydba taasba weeye xagga xadiidka cibaaradana dadku waxay leeyihiin yasribna macnaa dadkaa dee waa munaafiqiin ha noqdeen niyama cid kaleba waa magaceedii hore jaahili ah taasay kuwa magacaabayeen laakiin magacaasi waa magac laga tegay hoose lafta xadiidkuba yimi axmed oo kuba sugan ruuxaas dee inaan ilaah baa ku magacaabay taasee ruuxa madiina yasrib dha ilahay dembi dhaaf haba weydiiso oo bacd alculama ay kuba tegeen ruuxa khadia in loo qorayo iyagoo umuuraha kaba qaatay bal waxa weya taasi waa magac aan horo jiray laakiin iyada taas fi lislaam magacaasi waa lagaba tegay oo ma habboona weeye in madiina yasrib la yidhaahaa asal ahaan taasi ma habboona amaa qur-aanka meelihii ay dhacday dee se iyo ahla yasrib laa muqaama lakum iyo waa xikaayo qoomkaa iyagu hadalkan kuba magacaabay lagaba xikaayoonaye maha dee taqriir ismigeedii laba sugayey maahaba oo almuhim waxa weeye madiina in lagu yidhaaha yasrib maha waxay leeyihin xagga tasmiyada rasuulka ilaahay ismiga xun waa bedeli jiray ismi fiican buu uba bedeli jiray suuro kala duwan magacyadood iyo dumarba uu bedelay markaasoo tanna haddii la yidhaha mina tasriibna laftiga tasriib waa canaanta iyo malaamada oo kolley wax toosan maaha haddii la yidhaha mina sarbi baa laga soo qaatayna sarbigu waa alfasaad labaduba ma roona laakiin de magacyadan kale ee kuwa rasuulka ilaahay kuba magacaabay kuwana qur-aanka ay kuba sugayiin ayay leedahay taasba weeye magacyadeeni marka maxaa kamid ah almadina qur'aankana waa tadee ma kana liahli madinati iyo wamin ahli madinati iyo qur-aanka way inooguba sugantay waxaa kaloo magacyadeedii kamid a dayiba ama taas oo kale ama dayiba labadaba dee waa kolley waa isla maado keliya daba ayaa kaba mid oo iyaduna iminka xadiidka inoogu dambaysa inooguba iman doonta bal adigu magacyo kale oo kala duwanna kolley culimadu way soo naqliyaan waxaa jirta in sheekha lagu magacaabo dee nurudiin asamhudi kale cali bn axmed baa magaciisa la yidhaahaa qarnigii sideedaad ayuu raggiisii a qarnigii sagaalaadna waxbuu kuba lahaa kitaab buu leeyahay madbuuc oo la yidhaha wafa lwafa biakhbaari daari lmustafa ilaa sagaashan magac in ka badan ayuu gaadhsiiyaa de waa guud ahaanba waa madiina rag kala duwan baa leh akhbaaru madiina iyo nashaba iyo adu rag kala duwan baa kutub leh lakiin waxaa leeyahay bal de waa markaa wafa lwafa biakhbaari daari lmustafa magacyo sagaashan kaba badan ayuu gaadhsiiyaa bal maalan e waxaa kaloo qur'aanka waxyaalihii kuba sugnaa kaba mid ah ee waxa weeyaan addaar waladiina tabawa-u daara oo daar oo ay yidhaaheen waxa looba yidhi de waa istiqraarkeed iyo amnigeed iyo taas baaba looba yidhi daaba iyo dayba iyo dayibana kaba mid weeye dee almadinana qur'aanka waa taa kuba sugan magacyadaas fiican bay leedahay oo haddii la yidhaha daaba iyo dayba iyo dayibana ta loo yidhi ama waa dahaaradeedi iyo nadaafadeeda imika waa taasoo keedii xumaa waabay saaraysa ama waa minadiib oo de waa udgoonkeediiyo carfigeeda oo halkaa rasuulka ilaahay degay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh daartiisa ahaydba taas adugu minadiib ama minde markaas lagaba soo qaata ama min adayib oo micno daahirba ah laakiin magacyadaa bay leedahay yasrib magac hore hadduu ahaa fi lislaam magac jira maaha in lagu magacaabana maaha madiina وxdثna qتaybة بن سعيid وhناd بن الsrي وأbو bكر بن أbي شhaybة qاl xdثna أbوالأحوaص وسلام بن سليم أbوالأحوaص koley de ninkan kale cوف بن mالك waa nin aad uga horeeya uga uga dambeeya oo may uga horeeyaan leo de waa nin taabiciya oo isagii mahay waa سلام بن سليم عن سimakin عن jابر بن سمuرة qال أنه qاl سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يqول in اllaha tacaalى ilaahay sama lmadinata madiina wuxuu ku magacaabay daabata daaba ayuu ku magacaabay oo waxaaba ku sugan de in daaba la yidhaaho daybana waa taa aynu xadiidka ku aragnay bal matalan taas ilahay u ku magacaabay macnuhuna maaha magacaa keliyay leedahay oo daaba mooye wax kale lama odrhanayo dee waxa weeyaanun ilaahay baaba qur'aanka dee almadina iyo addaar iyo waa taa inooguba sugan rasuulka ilaahayna daybo oo kale iyo waa kan yidhi waxa weeyaan magacyadeedii bay taasi kaba mid tahay oo in markaa ilaahay subxaana wa tacaala iyada daab uu yidhi daybana waa la yidhaha daar waa la yidhaha madiina waa la yidhaha magacyadeeda badan ayuu kaba mid yahay kaas ilaahay kaasuu magacaabay ee yathrib qur-aanka hadday kuba soo aroortay looma xujaysanayay inu magaca magacii hore uun iyo xikaayo wixii ay yidhaaheen lagaba soo xikaayoonayee maaha magacow iyo dee tasmiyo lagu magacaabayo imaka maaha aw man araada ahla lmadinati bisuuin adaabahu llah ninka reer madiine xumaan ula qasta ee la doona suu iyo xumaan ilaah baa dhalaaliyo kaa baabi'iya xadaثanii moxamed ibnu xaatim o ibrahim ibnu dinaarin qaala waxay yidhaaheen labadaa sheekoo sheekhadii muslim aynu hore usoo aragnay a xadaثanaa xajaaj bnu muxamedin xa waxadaثanii moxamed bnu raaficin qaala xadaثanaa cabdurazaq kilaahuma kilaahumana wuxuu leeyahy waa cabdurazaq ibnu hamaam iصancaani iyo xajaaj ibn moxamed alacwar ama almisisi labadoodaas baa waxay yidhaaheen can ibni jurayjin bay kaba wariyeen markaa ibnu jubarij wuxuu yihi akbaranii cabdullahi ibn cabdiraxmaan ibni yuxanasa can abi cabdillaahi alqaraadi anahu qaala bal cabdullahi ibn cabdiraxmaan ibni yuxanas yuxanisna kollay nawowi iyadoo habeen dhaweydun aynu nin kale ahaa isaga mu ahayn nin kale oo yuxanas mawla muscabin iyo yuxanas mawla zubayr labadaba waynu soo aragnay xadiidkii casharkii kan ka horreeyey un halkaas buu kusoo dabdiyey magacah waa nin kale kaniye kaasi magaciisu a kana waa ninkan awowgii buu noqonayaa in yuxanis iyo yuxanas labadaba lagu dabdin karo oo ujeeddadu nuunta oo la kasriyo iyo iyada nuunta oo la fadxiyo taas laguma dabdin karo labadaa dabdiba uu leeyahay taas bay adigu markaas soo idhi ninkana waa nin horta reer xijaaz ahaa xafnu xajar suu kaba cabiro maqbuul buu kaba cabiraa maqbuulla horean usoo sheegnay wuxuu xaafid ugaba jeedo saadisana waa yidhaahay waa dadkii adigu taabiciintii yaryarayd ugu dambeysay la dabaqo ahaa la da-ye ahaaye wax la soo dee iyaga la waqti ahaa laakiin aan arag axad saxaabada kaba mid oo ficlan waa min kibaari atbaaci taabiciinun laakiin ibnu xibbaan oo kale isagu hiqaadkiisa ayuu ku soo arooriyey waa isagoo hiqa markaa kaba dhigaya muslimna xadiidkan oo keliya ayuu kaba wariyey waxaa kutubta uu kagaba sugan yahay kalena waa abu daud isnoo xadiid labaad oo xagga in baytulmaqdis laga soo exraamto fadligii uu kuba yimi ayuu isaguna abi da-uud kuba leeyo weliba bukhaari taariikhdiisa ay dhacday halkan dee cabdullaahi taa bedelkeed moxamed isagu ay dhacdayba oo magaca inuu dee ninkan bal waxaan leenahay kutubta lixdaa waxa uu ku leeyayba intaasay noqon xadiidkan muslim nooga sugan iyo xadiidka abu da-uud noogaba sugan ama abu cabdillaahi alqaraad casharkii kan ka horreeyey ama ayaynu ku soo aragnay waana nin bal matala nin taas oo magaciisana markaa hore abi cabdillahi alqaraad habeenkaasna waxaan soo sheegay nin kale isku xigeen oo waxa weeyaan laakiin halkana inoogu soo socdo biidn illahi tacaala oo iman doona imaka riwaayaadka xadiidkani uu yar yar riwaayaadkiisa yar badnaan doona in dhowr ninna isagay ka wada warin doonaane muusa bna abi ciisa alxanaad oo abu haruun ninkaasaa markaa ay iskuba xigeen oo markaasaan soo sheegay ninka abu haruun ee muuse bn abi ciisa alxanaad iyo ninkan abu cabdillahi alqaraad laba xadiid inay kitaabka ku leeyihin mid waa kaa horeynu soo maray ka labaadna kan un baabuhaa laakiin ninkii maanta keligii maaha ninkan markaa hore isaga kaba warinaya ee dad kalea alqaraad kaba warinaya waxaana halkan inoogu socota halka inoogu soo iman doonta halkaa hore inoogumay soo marine ninkan abu cabdillahi alqaraad magaciisa dinaar in la yidhaaho waa dinaar baa la yidhaahaa markaa hore soomaynaan arag waana ninkaa taabicigaa alqaraadna imaam nawowi raximah llahu tacaala halkan wuxuu leeyahay mansuubun ila alqarad aladi yudbagu bih waa waxa geed qarad la yidhaaho oo dee mooyimalaa caleyntiisa ha noqoto ama xididkiisa ay hargaha markaa ay doonayaan idin inay kaba dhigaan ama ay megdiyaan malaa uu kulul yahay oo lagu megdin jiray kaas baa qarad oo dee la iibin jiray oo wayna waa lagu intifaacaya hargii baa loo isticmaalaya dadka qaarkood meelo ashay u tegi jireen ay kaba soo guran jireen taas oo kaleoo qarad baa geedka la odhanaya haddaba ruuxan iibinaya lafdigani waa nisba alqaraad ayaa ka iibinaya alqaraad odhanayeen oo markaa wuxuu ibnu abi xaatim kaba soo naqlinayaa waaba liannahu kaana yabiicu geedkaa qarad qaradka ayuu iibinaya xataa aصaxaabi baa sacd lqarad laba idhaa waa rasuulka ilaahay muadinkiisii dee masjidka quba waqtigii rasuulku kaba aadaami jiray alqarad oo waa nisbe iyadana tan uno ama beeciisa samayntiisa ma odhanayno waa geed baxa weeye waana lasoo guran jiray oo dee kolkol waxyaalaha la leeyahay waxaasi ma dhacayo ama lagaba quusto kale mael carabeed baa jiro oo dee ama laa acuudi oo xataa iyo ubal qaaridan oo kale ah mayn waa malaa niman reer canaze ahaay oo israacay oo geedkan bay doondoonkiisa iyo inay soo gurtaan bay isu raaceenoo dib dambayse looma arag markaasaa shayga dee aan laba helayn oo kale iyo ayay mathal unoqotay oo faraji lkhayra waintadirii iyaadi idaa malqaarid lcanasiyu ahba ninbaa malaa naagtiisii taa ku lahaa isagun inaan kuusoo noqonayo khayrkayga raje oo marka uu soo noqdo qaaridkii reer canase kaase dib umuu soo noqon ba nin soo noqday ma iga qunse weeye ma soo noqonayo bal marka alqaarid alcanasi waa markaas oo dee mahmah bay markii dambe iska noqotay waa nin taa intuu u baxay ama laba nin bay ahaayeen oo dib dambaysta aan loo arago dee taa markaa waxyaalaha aan la rajaynayn bay dee ta u isticmaaleen masal ahaan u isticmaaleen bal markaa ninkani waa kaa xadiidkii hore waan soo maray iminkana waa kaa xadiidkiisi labaadee aan sheegnay ama ninkii kale habeenkaa la socday uu inoo dambeeyaaye imika halkan bedelkiisii waxaa ka warinaya ninkan cabdullahi bn cabdiraxmaan bn yoxanas aan ile isna aan ile xadiiskan oo keliya u leeyahy annahu qaala ashhadu calaa abi hurayrata annahu qaala waxaan markhaati kaba ahay inuu abu hurayra yidhi qaala abulqaasimi salى اllahu alayhi wasalam man araada ahla hadihi lbeldati bisu ninka beledkan waa madiine xumaan la doona yacni lmadiinata adaabahu llahu kama yaduubu lmilxu fi lma kale waa xadiis aynu soo maray isaga isagoo dee cid kale ay warinayse وxdثnي محمد بن xاtم وإبراهيم بن ديناr qال xdثna حجاaج xا وxdثnي محمد بن رافع qال xdثna عبدالرزاq جميعا عن بن جurayج qال wuxuu yihi markaa labado جميعا yuu u wadaa waa xajاaج iبن محمد iyo imika cabدالرزاq mar dhoweyna waa kuwa iyagoo iبن jurayج un ka warinaya xadiiska ay noogaba sugnaayeen labadoodii baa iبن jurayج ka wada wariyey marka qaala iبن jurayج ba wuxuu yihi أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة أنه سمع القراض oo waxa bal mثalا ada markan dhaweydna iبن jurayج waa inoogu sugnaa e lakin xadiidka wuxuu ka wariyey cabdاللahi بن cabdالرحمن iبن يuxanas xadiidkuna waa kii hore un imikana iبن jurayج wuxuu xadiidkii kaba warinayaa nin kale oo ah أصxaabtii abuhurmeye qaraad dadkii kaba sii maqlay ahaa cمر بن يحيى بن cماaرةa ayuu kaba wariyay oo nin ثiqe isagu أنه سمع القراض وكان وuxuu a قراad من أصحاaبi أبي هريرةa يزcم isagoo sheegaya أنه سمعa inuu مقلay أbا هريرةa أbا هريرة يقول xaalu ku qowlayo qاla رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم من أrاada أهلha waa مdينة بسuء يريd المdينة أdاaبه الله كmا يdوب الملح في الماء qال بن حاtم وxuu hi في حdيث بن حاtم wa محمد في حdيث بن يحنس badala qowlihi bisuuءin sharan oo waxa weeyaan waa xadiidku moxamed ibnu xaatim markii horena waa ku sugnaa dariiqan labaadna waa ku sugan yahay waa xadiid keliya un lakiin halkan man araada ahlaha bisuu'ina kuwa kale riwaayadooda ay dhacday weliba xadiidka hore ibnu yuxanas kan dambe maahay waa ka ibnu yuxanas ibnu xaatim riwaayadiisu maxay ahayd bedel suu'in bedelkeeda sharan man araada ahlahaa sharan weeye ama bisharin ninka shar la doona reer madiina dee suu xumaan la doona waa isla mid une laakiin sheekhu waa ilaalintii uu alfaadaha ruwaadda iyo mashaayikhdiisa alfaaddoodii uu aada u ilaalinayey markaa xagga waa itqaankiisi iyo ixtiyaadkiisii badnaa xadaثna بn abi cmar qaal xadaثna sufyaan can abi haaruna musa bn abi ciisa waa ninkii habeenkaa hore ay wada socdeen alqaraad muse markaas aynu lahayn labadaa xadiid un bay ku leeyihin kan iyo kaa hore waayo waa kan xadiidkana duruqdiisi uu mid keliya leeyahay xa وxadaثna بn abi cmar qaala xadaثna darawardiyu can mحamed ibn cmr mحamed ibn cmr ibn calqamat bn waqaas kolley kitaabka horena waan usoo yar aragnay ni saduuqana weeye jamiiعa waa iyagoo jira mحamed ibn cmrin iyo muuse bn abi ciisa abu haarun labadoodaas iyagoo wada dhan bay samicaa waxay maqleen abaa cabdالlahi اlqaraada أنه سمع أbا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله xdثna qتيبة بن سعيد قال xdثna xاtم يعن بن إسماعيل عن cمر بن نبيه قال أخبرني dيناr dيناrني القراض waa nin keliya un أbو عبداللahi القراض imikana waa kan magaciisi aan helo waayo habeenkii horena inooguma sugnayn duruqda horena inooguma sugnayn ninka dيناr baa la yidhaahaa kunyadiisu waa abu cabdillaahi alqaraadna waa xirfadiisii iyo shaqadiisii ninka maanta ka warinaya isagana cumar ibnu nubayhi baa la yidhaahaayo waa nin isaguna reer xijaazo reer khusaaca kaba mid ahaa xaafid ibnu xajarna taqriibkiisa wuxuu kaba cabiraa laa ba'sa bihi min asadisa macnaa ba'si kuma sugnaa waa martabadee ka hooseysa kollay dee adigu markaa saduuq iyo wixiiba adigu malaa martabadeed weeye laakiin siqanimadii muu gaadhsiin saadisana ka mid weeye buu idhahaa laakiin cali ibnu madini imaamkaas waa tawsiiqiya waa nin hiqa ayuu yidhaahaa ibnu xibaan iyo ibnu shaahinna labadooda kitaabee siqaadka ayay ku soo arooriyaanoo way tawsiiqiyaan oo bal xaafid hadduu taa yidhi laakiin rag dee kaba horreeyo raggii mutaqadimiintaa sida nase iyo ayay cibaaradoodii ahayd inay laa ba'sa bihi kaba cabireene laakiin dad ka duwan oo iyaguna siqanimo iyo heerkaa meel ka sarraysa gaadhsiiyey way jiraanba kollay kutubta lixda ana muslim iyo nasaa-i unbuu riwaayo ku leeyahay labadoodana imika waxa weeyaan xadiidkan unbuu ku leeyahay labadoodaba markaan israacino xadiidkan buu ku leeyahay ee waanan bal markaa taasiin kollay xaaladiisu taa tahay wuxuu yihi akbaranii dinar bn اqraad qaala samictu sacd bn abi waqasin yaqulu qaala rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam man araada ahla اmadinati bsuءi adaabahu llah kama yaduub اlmilxu fi اlmay وxadثna qtaybaة بن سacيidi qaل xadثna ismaaعيil yعni بn jafari عan cmar bni nubayhin الkacbiyi waa ta aan lahayd eg reer khusacaan idhi kacbina waa jirib kaba mid oo reer khusac kaba mid oo alkacbiyu waa macna iyo alkhusaciyu isma diidayaan oo alkhusaca waa qabiiladii guud alkacbina waa badn oo صaxaabi aynu maalin dhaweyd soo hayno abu shurx alcadawi baa taa aan lahayn alkacbi iyo alkhuzaaciyana way uba timaadaa sababtoo labadoodu cadaw alcadawi waa tii xaarif ibnu xajar hadal aan kaba soo naqinayay uu lahaa dee qolo inuu xilfi la lahaa un mooye qolooyinkii reer bani cadi loo yaqaanay kii qoraysheed iyo qolooyinkii kaleba kama mid aha isagu laakiin dee waa reer ninkaa khusaaca marka bal waxaan leeyahay haddaan markii hore idhi waa khusaaci kacbidani waxba waa jirib kaba mida reer khusaaca un عن أبي cبد اللh الqراd أنه سمع سعد بن مالك marka مxaan aragnay riwaayaadkii hore أbو cabd اللahi الqراd lagaba warinayey bal mثلا xadيiثkan ahaa صxaabigu أbu hurayru ahaa riwaayadan labaadna tii hore xataa cmar بن نby marka riwaayadan markaa cmr بن نbay isagoo xadiidka qراad kaba warinayo sacd بن abi waqas buu kaba warinaya marka sacd بن abi waqas iyo abu hurayre ba xadiis isku mida weeye ayuu abu cabdالlahi اlqraad kaba wariyay asxaabtiisina dee waa kuwa labadii dariiq bay inoo soo naqliyey أنه سمع سعد بن مالك يقول قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم بمثله غayr أنه qاaل wuxuu yihi بdhمi أو bsuin oo mxalka man أrاada أهل المdينة بdhمi aw bisuin dahmina waa adaahiya waa balaayada weyn oo de waa aafada weyn baaba dahmi la yidhaahaa kolkol dee ciidanka badanna jeeshun dahmun waaba lagaba cabiraa ee waa daahiyo iyo musiibo ama aafo ninka la doona reer madiina ee adaabahu llahu kamaa yaduub lmilxu fi lma وxadثna abubكر بن abي شhaybة qال xadثna عubayd للhi بن muسى qال xadثna أsاmaة بن زayd عan abi cabd للahi الqراd maantana waa nin kale oo asxaabtii iyo raggii ka warinaya abu cabd لlahi الqراd kaba mida أsamaة بن زayd ah صaxaabigii waxaan filaya haatan haddii dadka qaarkood kuba qaldami lahayn kuba qaldami mayno taase waa nin atbacu taabiciintii kaba mid aynu horaba kitaabka ugu soo aragnay أsamaة بن زayd lycy kalley waa nin saas oo kitaabka waa kusoo noqnoqdaa hor aynu usoo marray raggii dee xufaadda ahaa ee siqaaddae ruwaadda martabada sare ninku ma aha oo heerkaa ma gaadhsiisno awhaam iyo waxyaala way kaba dhacaan laakiin waa ninkaa rijaasha muslimkaba mid ah aynu horeba kitaabka usoo aragnay waana atbaacu taabiciintii can abi cabdillahi alqaraadi qaala samictuhu waan maqlay waxaa le qaala me waxau yihi usama yidhi samictuhu waxaan maqlay abaa cabdillahi alqaraad yaquulu xaaluu ku qowlayo samictu abaa hurayrata wasacdan oo markaa riwaayada usaama waxay kaga duwan tahay riwaayadii qolooyinka kale asxaabtii abu cabdillaahi alqaraad iyo dadkaa laba kulmay ahaa iyaga ama abu hurayra un bay saxaabiga kaba dhigeen ama sacd sata cumar ibnu nubaytiisa oo kale inoo dambeysay laakiin usaama labadoodiiba waa jamciyey oo waxaan maqlay buu leeyahy abaa cabdillaahi alqaraad oo yidhi waxaan maqlay samictu abaa hurayrata wasacdan yaquulaani qala rasuul الlahi slى الlahu عalayh wasalam allahuma baarik liahli madinati fii muddihim wasaaqa alxadiida xadiidkii buu kaxeeyey wa fiihi waxaa kuma sugnaa man araada ahlaha bisuuin adaabahu llahu kama yaduub lmilxu fi lma xadiidku waa xadiid macnihiisu noocadiya weliba horena cibaarado kalena waynu soo aragnay baabu targiibi fi lmadinati cinda fatxi lamsaari wuxuu u baabaysan yahay targiibkii la isjeclaysiinayey la isku boorinayey madiina degitaankeeda la dego cinda fatxi lamsaari marka dhoolkaa la furto ka barwaaqada badnaa in haddana taasi ruuxu isagoo raacaya uun maciishadan iyo dee bal taas yar waasaca raacaya inaanu madiina khayrkeedaa badan ku doorsan bilaada kale ee la furan doono bal tarkiibkii markaa jaanibkaas laysku boorinayay ayuu baabkiisi yahay xadaثna abubakr bn abi shaybata qaale xadaثna wakiicu can hishaam bni curwata can abihi can cabdillaahi bni zubayri can sufyaana bni abi zuhayri qaala anahu qaal bal sanadka hishaam bni curwa aabihii curwat bnu zubayr buu kaba wariyey curwana waa dee fuqahadii madiine toddobada ahayd buu kaba midiye waa taabici weyn ama taabicigaa weeye curwat bnu zubayr maanta wuxuu ka warinayaa walaalkii cabdullaahi bnu zubayr waa walaalkii laakiin isagu waa dee saxaabi cabdullaahi bnu zubayr waana isla hooyo hooyaa wada dhashay asmaad bintu abi bakrin curwa se waa taabicisaa dee aynu soo aragnay cabdullahi bnu zubayrna xadiidka ayuu ka warinaya saxaabi kale markaa laba saxaabi baa isku xiga oo xadiidkii kale warinaya saxaabkan kalena sufyaan ibn abi zuhayr baa la yidhaha saxaabi inta badan axaadiistiisa iyo riwaayaadkiisu ay badan yihiin maaha waa saxaabi axaadiistiisu ay yar tahay oo abi zuhayrkan waxay yidhaaheen magaciisa ama alqaridna way usoo naqliyaan numayrna way usoo naqliyaan ee waa nin adigu reer markaa shanua ama asdu shanua kaba mid ahaa bukhaari iyo muslim iyo nasaa-iya ibnu maaja ayaa wax ka wariya lixdan kitaabeenu hayno laakiin intaba axaadiistoodiisu aad bay uguba yartoo afartoodaba xadiidkan imakaan hayno iyo xadiid isagu ah xagga fiqtinaa ilkelbi xadiidkaa ruuxa dee ay haysta aan loo fasixin ajrigiisu inuu nuqsaamayo dadkii warinayay buu kaa mid aha keligii maahe bal xadiidkaasna kitaabka waa inoogu dambeeya bukhaarina labadaa xadiidunbuu ku leeyahiy labadaa kitaabe kala magacowna waa xadiidkan aan hayno iyo xadiidkaa fiqtinaa ilkelbi waana saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mida saxaabigaas baa qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa yidhi yuftaxu shaamu ama tuftaxu shaamu shaam baa la furan doonaa ama dee fa yakruju waxa bixi doona min almadiinati madiina qowmun qowm baa bixi biahlihim ehelkoodii iyagoo wata maca ahlihim reerahoodii bay la guurayaan oo dee shaam marka la furto webiyadeeda iyo beeradu barwaaqadeeda iyagoo doonanaya yabusuuna ee xaala qowmkaasoo yabusuuna ay yasuuquuna dawaabahum weeye iyagoo degdegaya wixii dee gaadiidkoodii ay kaxaynayaan ay wadayaan bal taas waaba la yidhi oo yabusuuna bal taas yabisuunana oo siinta la kasriyana kolley way ku dabdiyeen yubisuuna oo rubaaci lagaba dhigo ficilku labada hore sulaasi bay ahayna way kuba dabdiyeene macnuu waa taa an yasuuquuna oo albasu sawqa alibil bay yidhaaheen iyagoo kaxaynaya oo gaadiidkoodii kaxaynaya ehelkoodiina wada meeshaasna uba degdegaya taas waa lagu fasiray oo waa lagu macneeyey yabisuuna siay inoo dambaysa ama ayn hore usoo aragnay haluma ilaa rakhaa waa ti lahaa nin baa imanayo in adeerkii iyo qariibkiisa ku odhanaya haluma ilaa rakhaay bal taasna oo macnihii la yidhaha markaa yabusuna iyagoo u yeedhaya dadkii oo ugu yeedhaya dhulkaa la furtay iyo barwaaqada iyo taasa macnaha oo yadcuuna ilaa bilaad alkhasb waa siday bacdan yataxamaluuna bi iyagoo raraya reerkoodii oo dee naqlinayana lagu fasiriya bal adigu dad baa iman dadkiibaa markay dhulkaa la furto ayay baxayaan oo reerahoodii way la guurayaan oo xaggaasay u guurayaan rasuulku muxuu yihi wlmadinatu khayru lah khayru lahum law kanuu yaclamuun uma yufta tuftaxu lyamanu ama yuftaxu lyamanu labadaba yaman baa la furan doonaa fayakruju min almadinati qowm biahlihim yabusuuna wlmadinatu khayru lahum law kanuu yaclamuuna uma yuftaxu lciraaqu ama tuftaxu lciraaqu fayakruju min almadinati qowm biahlihim yabusuuna wlmadinatu khayru lahum law kanuu yaclamuun de waa laqba kol haddaan tii hore laqbaynayd waa isla mid bal xadiidka ta inoogu sugan horta waa mucjizo weyn oo rasuulka ilaahay mucjizaadkiisii kaba mida ama waxyaalihii qeybka ee kaba warramay ee si uba dhacay way inooguba sugan tahay oo ee waxau rasuulka ilaahay sheegay shaam iyo yeman iyo ciraaqba in la furan doono sidii baanay u dhacdoodo muslimiinta dhulkaasoo dhanba way tegeen daar islaam bay dhammaan wada noqotay bal taasi iyadu waa mid oo arrin kalena aynu dadkuna markaa dhulkaa la furto in dee dadku in badani ay dhulkii xijaasba maka iyo madiine iyo laga yaaci doono laga guri doono iyadoo dhulkaa la tegayo barwaqadaa la doonanayo tina way dhacday oo in badan ba dadku halkaas ay tegeen dhulkiina waa la degay magaalooyin kale iyo dee wixii magaalooyinkii hore la deganaa iyo kuwo kale iyagu muslimiintu asaaseen badna dhulkaas waaba dee la degay taasoo iyaduna waa mucjizo kale oo rasuulka ilaahay mucjizaadkiisii kaba mida arrin kalena imaka nawi halkan uu sheegayaayo وأن هذه الأقاليم تفتح على هذا الترتيب waxaa kaloo iyadana in waa mucjiزaa aqaaliintaas iyo mwada dee jihaadkan iyo aqaaliinta rasuulka ilaahay magacaabay saa ay u kala horeeyaan in fadxigooda u kala horeynayo bal taas buu yihi kolley riwaayadan aan hayno kolley arrintu saa umay dhicin oo saa uma tartiibsana laakiin riwaayada tan ka dambaysa ee xadiidkan un duruqdiisa ah waxa weeyaan waa dariiqda xadiidka oo inoo dambeeya ayaa maxaa ah yuftaxu اlyamanu uma yuftaxu الshaamu uma yuftaxu اlciraaq oo yaman baa u horeysa shaam baa ku xigta ciraaq baa ku xigta kolleyna saa waafaqsan waaqicii waa xadiid keliya un ruwaadiina bal matalan dhici karta un iskhilaaf ruwaadeedu inay tahay sida riwaayada inoo dambeysaa sax waafaqsan tartiibtii waana taasaa dee aynu odhanayna waana hadihi alaqaaliima tuftaxu calaa tartiiba waxaan u leenahay taas yaman waxaa dhammaan la wada qabtay waqtigii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh xayaatadiisa akhirkeedii waataynu soo marray intan aan xaj kuba jirnay iyadoo cali iyo abu muuse iyo halkaa kaba soo xajeenba taas oo kale in reerihii ugu ballaarnaa sida reer hamdaaniya way dhacday in dee fadradii rasuulka ilaahay xayaatadiisa uguba dambeysay nin beenaalo ahaa sawadulcansi la odhanaya uu kaba soo baxay oo samcaya uu ka soo saaray cumaashii rasuulka ilaahay halkaa laakiin iyadana rasuulka ilaahay male habeenkii uu wafaa'i doonay iyobaa ninkii laba dilay oo bal yaman fadxigeedu wuxuu dhacay fii xayaati rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam laakiin rasuulka ilaahay dabadii shaam ayaa fadxigeedii haddana dhacay iyadaa horreysay ciraaq baa dambeysay walow muslimiintu ay ciraaq horgaleen oo markii ugu horreeyey dee du xuruubtii laga matalan riddada laga takhalusay nimankii ahla ridda iyo dadkii sakada diiday iyo kolley ciidamadii islaamku soomay noqone kuwana ciraaq khaalid iyo musana bnu xarisa iyo rag ay hogaaminayeenna ciraaq bay tegeen ee shaamna waktigii abubakarba iyagoo dee dhowr ciidan oo jihaad kala duwan loo diray oo afar nin ay kala hogaaminayeen de camr bn alcaas iyo abu cubayde iyo shuraxbiil ibnu xasanay iyo yaziid bin abi sufyaan ayaa galay sham laakiin markay noqotay sham arrinteedii ayaa ciidankii xataa ciraaq wuxuu kusoo biiray khaalid iyo waxay yimaadeen dee dagaalkii yarmuk markuu dhacayay sham bay yimaadeen sham baa la wada qabtay dabadeed baa ciraaq haddana iyadoo weliba markaa khaalid iyo ciidankaa laga qaaday in badan dhulkii lagaba soo baxay dib baa looga soo noqday musada bnu xaarisa saxaabigaas baana harsanaa adugu markii dambanaysa kale waa dhintay dhaawacyo ayuuba dhintay laakiin waa la gaadhay waxaa adigu markii sham hagaag loo qabtay ayaa dib loo soo jeestay ciraaq oo dagaalkii dee matalan weynaaye ciraaq ba lagu qabtay qaadisiya ayaa markaa dhaco isaga wuxuu dhacay qaadisiya khilaafadii cumar ayuu dhacay ama tan kale yarmuk dee walow cumar iyo fadxigii dimashik iyo cumar khilaafadiisiiba ay wada taab noqdeen laakiin haddana fadxigaasaa horreeyey shaamna markii dambea ciidankii xataa kii ciraaq dee in badanoo kaba mid ahayd qacqac ibnu camrin iyo mirqaal iyo ciidankii uu watay way sham bay kaba yimaadeen dagaalkii qaadisiya iyagoo markii dambe kuba soo biiray oo adigu qaadisiya markaa xoogga uu saaray ama dagaalkii ciraaq buu cumar xoogga saaray iyaday weliba cumar kaba dhacday waxyaalo aan abubakar markii hore ogolayn ayuu markii dambe isagu waayo abubakar ba arrintiisu ay dadkii inay carab intoodii badayd markay ridoobeen wixii riddo ay dhacday oo dhan ee islaamnimo ka laabmay ee islaamnimadii kusoo noqday uma ogolay jihaadaadkii ayna ka qayb galaan oo taas oo kaleo dad uu yar dee markaa taas bay ahdee cumar baa markii dambe dagaalkii qaadisiya dee loo xamaan qaadanayay ayaabay ahay noqotay nin alla ninkii lagu yaqaanay xataa dee qabla alislaam ninkii faras lahaa iyo ninkii geesinimo lagu yaqaano ninkii wax lagu yaqaanay dhammaanba waa la wada keenaya ama way wada yimaadeen waana u fasaxay marka saasay dee uga qayb galeen nimankii dalexat ibnu khuwaylid alasad iyo camr ibnu macdi kariba iyo markaa hore aan loo ogolayn oo dee abdaashii carbeedna ahaa barhkona ay nebinimo dee sida daleex oo kale iyo uu sheegtay bal matalan markaas u ogolaaday qaadisi ay kaba qayb galeen bal markaa adigu waxaan leenahay sida riwaayada dambe rasuulka ilaahi mucjizaadkiisii tartiibtuna saasay uba dhacday yaman baa u horreysay shaam baa ku xigtay ciraaq baa kuba xigtay waana dee arrin kaleona way nooguba sugantaho waa madiine oo la deganaado shidadeed iyo dayq ceeshkeeda cidhiirigoo lagu sabraana fadliga uu leeyahayna xadiidka wuu nooguba sugan yahay xadaثna mحamed بn raafic qal xadaثna cabdالرaزaq qal aخbarana بn jurayji qal aخbaranii hisham بn curwata عan abi an cabdالlahi bn الزubayr عan sufyaan bn abi زuhayri qal samictu rasuul الlahi slى الlahu عalيه وasلم yqul يفتح اليمن فيأتي qوم يبصون فيتحملون بأهلهم ومن أضاعهم ehelkoodii ciddii adeecdayba iyagoo le haluma iyo رkا ayay qaadan doonaan ay rari doonaan والمdينة خyر لهم لو kانوا يعلمون ثمa يفتح الشhام فيأتي qوم يبصوna فيتحملوna بأهلهم ومن أضاعهم riواaيada baan leenahay taasaa waaqعi iyo sida ay u dhacday ee waafqsane والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ثم يفتح العراق فيأتي قوم يبصون فيتحملون بأهلهم ومن أضاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون باب في المدينة حين يتركها أهلها laga yaabaa iminka la ilaahay siinta horteeda inaan dhamayn karin ee insha allah dhib malaha laba habeenee